In ka badan afar dhalinyaro ah ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka Global oo ah iskuul lagu barto cilmiga kombiyuutarka oo ku yaala magaalada Beledweyne. Dhalinyaradan ayaa iskuulka ka dhiga maadooyin kala duwan iyadoo shaqadan maalinimada ay ku maareeyaan noloshooda. Bashiir Maxamed Cabdiwaaxid oo ah maamulaha guud ee iskuulka Global ayaa raadiyo Beelo ugu warramay tirada macallimiinta, fursadaha shaqo ka helay iskuulka iyo sida ay ku soo xisheen.
iskuulka waxaan ka shaqaysanayo dhowr macalin oo aan aniga ka mid ahay Een, macalin walba wuxuu dhigaa maadooyin ayuu dhigaa oo yacni gaar ah Een, sidoo kaleeto macalimiinta waxaa ku xulanaa macalinka inuu yaqaano maadada computerka maadaama anaga iskuulka wax loo aasay uguna tahay maadada computerka marka macalinka haddii maadada computerka uu yaqaano uu macalinka yacni dhigi karo maadooyinka sidaa ayaan ku qaadaynaa marka taasi waa taa machadka lagu barto cilmiga computerka Een, waxaan u dhaliilay in aan macalimiinta shaqalaysano waxaa weeye baahida yacni loo qabo maadada computerka oo aad u weyn daraaddeed iyo een anaga fursadahena oo aad u yar yihiin in dadka aan gaarsiino ama barno marka saas awgeed aan macalimiinta u shaqalaysano macalimiinta ku qaadano Een, iskuulka haddii aan fiirino ama aan eegno taariikhda la aasaasay waxaa la aasaasay laba kun toban iyo toddobadii Een, iskuulka waxaa ka qalin jebisay ilaa iyo lix difcadood waxaan dhigta hadda arday kala duwan waxaan bixinaa iskuulka maadooyin kala duwan sida maadooyinka loo yaqaano een, office package een, hardware sidoo kale maadada multimedia waan bixinaa sidoo kale maadooyinka programming leyna waan bixinaa waan dhowaan kusoo darna waan bilaabnay Een, waxaan aad u faraxsanahay idaacadda berrula in ay noo imaado booq- booqasho noogu timaado xarunteena waana mahadsan yihiin Qaar ka mid ah macallimiinta fursadaha shaqo ka helay iskuulka Global ayaa raadiyo Beelo u sheegay inay ku faraxsan yihiin fursadda shaqo ee heleen.
Een, magacaygu waa Cabdixakiin Axmed Maxamed Een, waxaan ka mid ahay macallimiinta ka howlgasha iskuul- iskuulka Global Institute of Technology Een, waxaan dhigaa computer basicska Een, waan ku faraxsanahay inaan ka mid ahaado macallimiinta iskuulka Global Institute of Technology Een, waan ku mahadsantihiin wareysiga inala yeesheen idaacadda Beerluba Magacaygu waa Maxamed Ibraahin Cabdi. Waxaan ka mid ahay macalimiinta dhigta iskuulka Global of Institute Technology. Waxaan ka dhigaa maadada Programming Language taasoo muddo dhow aan bilownay. Runtii waan ku faraxsanahay inaan soo booqataan Radio Beerlula oo wareysi aad naga qaataan. Waa ku mahadsantihiin.